sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen laantan afka soomaaliga ee v o a ugu yaraan toddoba ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay ayaa ku geeriyooday in ka badan shan iyo toban kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta barqadii ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo isku dhana iyo maleeshiyaadka al-shabaab ku dhex maray tuulada suriya oo qiyaastii laba-iyo toban kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan degmada buurdhuubo ee gobolka gadow dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay weerar ku qaadeen saldhig ku yaala tuulada suriya oo ay maalmihii lasoo dhaafay isku aruursanayeen maleeshiyaadka al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee degmada buurdhuubo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan khasaaraha ka dhashay dagaalka hase yeeshee goobjoogyaal ku sugan magaalada buurdhuubo ayaa ii xaqiijiyey in magaalada lasoo gaarsiiyey askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasoo kusoo waxyooloobay dagaalka maanta barqadii ka dhacay tuulada wararka laga helayo tuulada suriya ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada dowlada soomaaliya iyo kuwa amisom ay la wareegeen gacankuhaynta tuulada suriyo khadar maxamuud xareed v o a nairobi